ka kanool degmada xudure xarunto gobolka bakool waliba yoonaska jarana xoolo dhaqata iyo beereley taasayo hadday jarte lamasena ma aragna war roobe degmada xudur waliba iyo ku mid ata degmooyinka eedkan saamayti abaarta ku jarta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya shanta degme ee ku tirsan gobolka bakool markiilla kureeba degmada xudur shacabka degan degmooyinka kale waliba iyo han aroorayana degmada xudur oo eh degmada ku tirsan gobolka bakool oo laku helow walyar oo bi e oo markaasay ankafilan dadkaasay ceelalka kiyaalan degmada xudur maalin iyo hamiin isku midu ceelalka kiyaalan degmada xudur sidalan aroordow shacabkii weliba dadka kale oo xoolo sheendhadaayan siyoon kuwa raadsadaan ceelalkaasiya iyadoo taasay jartiya haddana degmada xudur walibaya ku sugayina dadkii hakuroori degmada tiyeglo ee gobolka bakoola kureed marki degmadaasi iyo dagaalka dhex mari ciidamada dowladda iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed oo isku dhina eh iyo weliba ururka al-shabaab ayoo ku horjeedaan siyaasadda dowladda gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed iyo weliba use ku hadlaya xaaladda iyo ku noolyin dadkii horeyinka nool ay degmada xudur iyo weliba shacabkii kale ee kubugtaali degmada tiyeglow ee gobolka bakool haddaba ka gudoomiyaha use ku hadlo arintaaseya
axmed weyna ahaa gudoomiyaha degmada xudur runtii iilanka masaraxasna saxaafadda oo barnaamijkan noola qiibgadhi dalkaweyba ku jira abaaro ku jarta olaya abaar walaa ilaahay xijilin ku du'aysaaye ku jira dhibaato badana ku jarta run ahaantii dadkiisan raadsan dadkii ha ku barakacay tieglow iyo degmooyin badan dadka meelo badan heshal dekanyi magaalada ka jira kaanfa naftii dadki roogaata miilda roogan dadkiisan raadsan dhibaato badan ha jarta dhibaatadaas abaartatoo ilaahay hesheenay weyb waa taas tanhatalu ku hadliyo runtii dalkan gargaar oo saasan mehelna dadnata dhowr biloodaantida iyo ruugan barakacyaalkiin walla makolaysadikola mala walyareer oo maanaa hay-adii onaytow koonfur galbeed madwalya raashinga siida jaran war kale la sii madle haday makafalnaan warkafalangna mahayna hatan dhibaatada hordhehan zaa'ido ayta ummata hordhehan barakaco ayta runtii dhibaato oo la taabado koro iyo ku jarta barnaamijyadan oo xarunta gobolka bakool ummata degmooyinka jari kulantaanaysa koyti arga doontan insha allaahu hoola walaaq eelada ayaa arga doontan dad badan arga doontan dhibaataysan marka dadkan dad gargaaran baahan waaya
waranba maamulkan waa guddiga suubiya guddiga abaara haa maamulka guddi abaaraha suubi armoonka hooljeer insha allaahu guddi oo maanaha maamul reer gobole shanta degmo mase intaa horta ka kooban warmaawdiinkii iyo ganacsadii kulle maanaha wayla suubiye maanaha guddi abaarada la suubiye guddigaas qaylidhaana suubiye doona insha allahu haddii la ere siiskan tibgeeka faala kulantan qaylidhaankaas wayba rajeynaya nin walbaba ninka kooyi doonaan umatan laha gargaari doona insha allah walgeysii koonfur galbeed iyo dawladda dhexlamadaba guddiga abaaraha barnaamijyadan linhilsaari walgeysii weli jawaamo kan laakiin jawaaba ku sugaana insha allah mayba ku codsadaane ani walaalli walaay gargaara la hela ee gobollada leengiibi sanka shaldornyin leengiibi gobolkan bakool wayba leere kore goboladan kadudornga ka jare gobollada dhibaatadan ka hayto ka jare wayba rajeynaya ani maanaa dadkaas eed maanaa arantiyana isku hil saaraan leere gobolkeenka dorang leere antaasaan jeediyaana waanu ku codsadaan sheekh cali boore oo ku mid ah culimmada sidawiinka lunkukasow gobolka bakool ayaa weliba uuse baaqan diray dowladda federaalk soomaaliya maamulka koonfur galbeed iyo hay-adda gargaarka biyaasa intiioo gargaar haladeeran ah dadka ka dhibaataysan degmada hordur iyo weliba deegaanada kale ee kadhow oo ku tirsan gobolka bakoola bishayin min alkhawfi waaljuuci wa naqsin min alamwaali waalanfusi waalhamaraati wa bashiri asaabiriina الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى ما ريسن جربان أبسيسين كجربان باهسين كجربان ونقص من الأموال ماليالك أولسين كنسقى ما يلسين كدما يو يسين كجربان والأنفس نفيالك أول دما يو يسين كجربان ولن wabashiri saabiriina dadka sabaraw nabiyow inbishaaroy ribiljannati inkabishaaroy adduunye lan rooga dhibaato la kulumeh madwel baahidiya jar juuciya jar hoofkiya jara nuskaanti maraagili nuskaamiye jare hata beerogi abaaru wabashiri saabiriina haani sabraayo dhabka ilaahay sheeni ka sabraw janno anka bishaaroy nabiyowa nabagen lan ari walaagi li sheegay dhiyaw imtixaanaha ilaahayni imtixaaniyaha ini ka sabar noo lafade walaagi ilaahay haniin qaada helaan marka dad saabiriin eh oo ilaahay ka hirin haanen taasaasan fare asalaamu calaykum abaarto wadanka ku jirta koranba boqolka wadanka abaara ku jarta meeloley ma'e gobolkan shan degmu shantaba meel abaaran ku jarna maleh marka haddee abaarta noocaas eh ilaahay lay qaado koro mee bani aadan ma qaado koro marka walaagii tabar e inay baadiya dadkan la ka kaalmeeyo meeldhan lanka qayli ya waajib ah wad ilaahay ma eray wa tacaawanuu cala albiri wataqwaa wa eri ilaahay samafal in iska kaalmeeya er samafalkii yallan baahanyi meel walba idin lindiri dibid iyoonay gudaaba ummata lan welba lanka walaalshay ee garabka gobogoo lanasnacariis ya waajib ah maysan faraane inii baadiyaada maaragtaay meel welba walaagi oo baadijee maaragtaay inta ka aragdan noo deersidan isigna saasaasan faraan dhinne kaleda dadkii dhowaan ha ku bogtaali degmada tiyeglow oo hadda xaalad nolol xumeeye ka haysata magaalada xodor iyo welibayo ku hadlayna xaaladiiyo ku nooliinga iyo unwarmaayan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maay miro lehodarelada afaylanaa kijegloho ku qanay alxamdulilah sida birjidka ka jarnay andantiwna koynin alxamdulilah eedaa dhabnay obsayreedkanan wala ila walinka halaay dadka howal yar rogaan bal boqolyo walaago ee roog horta magaalada gaku noqotan meelun hambani dad hoo yar rogaab afar bool ee roog abaarta oli abaaraad ku darsan ada alxamdulilah inta baa koyna walaala koyna hana dhawaaye waa ilaahay rob hatan may kumusudahayna umuto gabaka degan iyo wali ilaahay korhanin guda yihiin may fadaana intii raashinka biyo walwalba daawada jirina eedan isku jarta saasaasa halkan dhibaatan tan iyo haysata may ahan raashin iyo jiro ada wal raashinka iyo jirada iyo alaabtilika dhagada faday walilika dhifada faday dhaxan oo adduunya hata walka roobka qubdawlaka aalaw haangeen haysanunta hore gargaar helan haa wal walnahanin gargaari walla jar haa ku etay markumata mae hata wal mado baahanayni bamadaas walka darsagni leehayni wal oo luluqdan leehayn wal oo mayla raayso yani meelkeentu ku alme hata madifalku baahday asaasa halkane مواقيت الدهر فاطمة علي محمد عليها ما يكون كوي تجاقلو بركة عيانا سياسة أهمين ما إداين هكوباني saddex miingaad ata ha ka jarni maalintii afartayna hayti anta koyni ciyaalkayna walaayiba ha dareer waaye oo baabuur dhiin waaye meelyal ha kuku tabay meelyalka maqonyi walna faniinayna odoo jira wal dad yar ele inta ka koyni oo ada lama boqol say iyo sadde boqol say ah abaara wadanka ku jarta beerolotili ka abuuryaa ka taal wadanka biima leh abaartaas baaxisan iyo naytayo nabadgelyo awgeed aan ku fanin nabadgelyo darro reete dhibaatadaas wal kuwi maqan mayn baahangna hay-ado caalamka ku jara oo intiba soomaali daneeyaas ani gargaar degdeg ahninjeenta walaa ninka dorona baahangna baahida oo bani aadanku beero lama sanaba horta walma ka banaa sanadkii saddexaad u kan hata lutila ka abuurikayaan roob yaraago awgeed oo ma aragna dhartila xaalofiyay wadankana laka iyaaray dawlad la-aanta maalinyaha miinshal neebsiyo male dadka kooyeen ceelalka kiyaalan magaalada xodor mar walba weliba yo kooyeena dad bii fado iiliba dad kaleed oo xoolo la kooyan ceelalkaasiya yo ceelalkaasayna lolokoyago lo irin iwilibgeel cumarkaasay oo siyeediyoon ka dhawaataysnaayeen deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka bokool oo la hadladeeri ceelalka yaalaan gudaha magaalada xudura hadabwaano haano kumide dadka ha ku oroori deegaanada ama degmooyinka ku tirsan gobolka bakool ooyo biyaha ku dooneen degmada xudur oo qiyaastii afartan ceelkiyaalana intio badanna markaasa iyo guran haano kumid ceelkaasay biyar iyo kajaran
maxaa imida le imasa noo leer horta arlaad baah badan hataal baah no' kasta hoolo le tadle duunyi le no' kastaba baah hataal tumi lama bulood midiyaata lankangiley tumi lama bulood ku badanta lama sana labaatan iyo afar bulood dabka yaali le maalin bisadoo haay hata amanta inka doranayti hoola eeda inshaalgen dadka naf alle ki dareera uba gadadee hoolaa iyo baahida doron oonka doron meel biilaha ku deerawma leh umatahaani eelkangan dhowo meel eelkangan dhow roogti magawalya amarsatooba dadka bay ka dheer roog oonga dhamaayahay ana meel an dheeraynaha ku ororay laakiin langa dheer an ana dhawaantay walba maka turon an ha amarsadaay laakiin lang hang amarsadaa najer hoolaji isla kooyaan aboo baraha heredooje i baahle i oon anat iringa shee iringa waraabiyaay ha hay may abaarti maal inku saamay oo kula inki dambeyti naf oo dhamada ha sanadoonga wallay leedahay ana materiyaana tara koobsho mahayo qiyaas ada wallay dhamad adduunyo buwa laakiin wal dhamadii dhanba baahida lay ma ahe noo kasta balile asha kastilile hoola ashaga aan dheer hata daawo bayle mahayn ashaga aan dheer weliba baahidaba ashaga ya aan gobado hay abaartan oo kale madle hana martay laakiin saniyaan mahana mar ah seluku kubakore ilaahay nastahadadan bii kor ah bii may ku helaw wali walihe adok odsadaan ni booyidyaal bi lanki masaakin e ootas meel hadeeri waay booyidyaal dadka bi inji e fadaan
jare abaaranii jarte dadku wal ama mahay duunyada ororma hadeeraas yiniteega leedohaya tumin shan kilomitiraani hudurlaa ku oroorili fade hoola in hadeeri waasinyi dhabaata saaseen haysatee may fadan ni samafalku wal ninkuga an hoola waraabihoy waana sugahaayo ani haankoya wii haankan allahu alam eringu welwelkaa nugu efta koyaana boola jitaa kereu baahu haashe iteeg oo dheer walba marong maadakakainka rong oo aafka sokorta gadadaayo oo keshka burka gadado kusin shambogola noogado oo hola ororshua mayda haka jaray ilaa di saa todoba saa lankinka dhoo miile anta elkwaiska dabasina sheemuha felu ma
marka biilaantun may sababa may sababaha deegaanka baabaarahay hata lamasana qab tumay lambalot
wal xoolo wal yeelayta jira abaarta walyeleytime meel deegaanka beshay gaal fadheedi loodi fadheed une baki rong ame geeska no elbert higa baaba u holaji
rinkan kudornaa mislooda walba marong gaas teeginyal ku dareeroha
marka daaq male daag male bii male meel daag lamadaseet biim hadeeraas qaabki mogdo kaase